أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heno insha allah qodobo ay ka mid yihiin weerarada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee dalka maali oo guud ahaan saameeyey dalalka mandiqadda saaxilka ee qaaradda afrika barnaamijka ayaan idinkugu hennaa maxad taabacsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda xabashida etoobiya oo isbarbardhig ku sameeyey habmaamulka mujaahidiinta iyo kan kooxda riddada soomaaliya isbarbardhiggaas iyo wixii laga yidhi ayaan caawo idiin haynaa ganacsatada wax kala soo dega dekadda magaalada boosaaso oo weli ka cabanaya dhibaatooyinka ay ku hayso canshuurta xaddhaafka ah ee lagu soo oogay qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo heshiis kala dhex dhigtay laba beelood oo oodwadaag ah iskuna haystay dhulbeereed hoos taga degmada jilib heshiiskaas iyo qodobadii la isla gartay ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا
waa habeennimo axadaha taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan weerarada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee dalka maali ayaa guud ahaan gilgilay saamaynna ku yeeshay dalalka mandiqada saaxilka ah ee qaaradda afrika haddaba warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu eeman sida laga warqabo bilahan u dambeeyey waxaa si weyn u xoogaystay howlgallada jihaadiga ah ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay ka wadaan saaxilka iyo saxaraha afrika gaar ahaan waddanka maali howlgalladii ugu dambeeyey ee ugu hadalhaynta badnaa waxaa ka mid ah weerar dhabagal ah oo isbuuc ka hor agagaarka magaalada waqooyiga ku taalla ee anfis loogu dhigay kolonyo isugu jiray ciidamada riddada maali iyo kuwa caloosha dushaqaystayaasha ah ee ruushka weerarkan oo la xaqiijiyeen dhegta dhiigga loogu daray ugu yaraan konton askari oo ka tirsanaa ciidamada maali ayaa warbixin ay diyaarisay warbaahinta aljaziira ee ku tilmaantay guuldaro hor leh oo ciidamada huwanta ah ku haleeshay furimaha dagaalka iyadoo ruushka uu taageero dhan walba la barbar taagan yahay dowladda riddada ee maali iyo weliba ciidamadeeda ayaa warbixintu ay ka dhawaajisay in haddana mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo kooxda isgarabsadaan ee azawaad ay soo bandhigeen awood aad u xoogan aljaziira waxay sheegtay in mujaahidiinta nusratul islaam iyo kooxda azawaad ay isku darsadeen aqoonta deegaanka awoodda dagaalyahanada iyo waayo aragnimada howlgallada islamarkaana sare u qaadeen himilooyinkooda jamaacada iyo kooxda ay gacansaar ka leeyihiin ayaa warbixintu ka dhawaajisay inay muujiyeen isbeddel xooggan oo si weyn looga dareemay dalka intii lagu jiray weerarada isku dabrideen oo ay fuliyeen bishii abriil kuwaas oo ku qasbay ciidamada riddada ee maali iyo kuwa ruushka inay ka saaraan meelo badan sidoo kale dhowaanahan dagaalada ka socda agaarka anfis ayay warbixintu xustay inuu soo bandhigay in jihaadiyiintu aysan awood u lahayn oo keliya fulinta weeraro isku mar ah balse sidoo kale ay wadi karaan cadaadiska ay ku hayaan saldhigyada militari ee istiraatiijiga ah nimi brinsewil oo ah falanqeeyo ku takhasusay galbeedka afrika iyo gobolka saaxilka ayaa aljaziira u sheegay in taageerada ciidamada ruushka aysan waxba ku soo kordhin ciidamada maali waxaana uu yidhi isagoo arrintan ka hadlaya inkastoo la odhan karo ruushku wuxuu gacan ka geystay xoojinta ciidamada maali oo qarka u saaran in laga takhaluso haddana waxaa cad in taageerada ruushka aysan waxba ka beddelin sawirka guud ee colaadda maadaama xukuumadda maali aysan waxba ka qaban karin warbixintu waxay xustay in kooxda azawaad iyo jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay bishii abriil ciidamada ridada ee maali kala wareegeen kidaal oo ah magaalo muhiim ah oo ku taalla waqooyiga dalka maali kolonyada ciidamada ridada iyo kuwa gaalada ruushka ee mararka qaar isku daya inay ku safraan waqooyiga maali ayaa warbixintu sheegtay inay si joogta ula kulmaan weeraro dhabagal ah oo ay fuliyaan jihaadiyiintu gaar ahaan waddooyinka isku xira gowa anafis iyo sidoo kale saldhigyada kale ee militariga si kastoo taageerada ruushka ay u korodhay ayay tiri warbixintu haddana weeraradan laayaanka ay fuliyaan jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo azawaad ayaa muujinaya siday ugu nugul yihiin qadadka sahayda ciidamada tan iyo markii militariga xukunka la wareegay sannadkii labada kun iyo labaatankii dowladda militariga ee riddada maali waxay istaraatiijiyadeeda ku salaysay sida ay sheegtay warbixintu adeegsiga awoodda ciidan waxayna xoojisay xiriirka difaaca ee kala dhexeeya ruushka si kastaba ha ahaatee weerarada laayaanka ee jihaadiyiintu ay ka wadaan agaarka anafis iyo waddooyinka sahayda ee waqooyiga ayaa muujinaya tabardarrada ciidamada riddada ee maali iyo sidoo kale ciidamada ruushka ee taageeraya waxaa cabsid mudan ayay tiri warbixintu in mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo kooxda azawaad ay dib u qaabeeyeen howlgalladooda islamarkaana ay xoojiyeen awooddooda taas oo dowladda riddada maali ku adkaatay inay xakamayso weerarkii ugu dambeeyey ee jihaadiyiintu ay ka fuliyeen agagaarka anafis ayay aljaziira tilmaantay inuusan saameyn ku yeelan maali oo keliya balse uu yeelan karo saameyn ku fida dalalka kale ee gobolka ee saaxilka sida burkina faso naijer iyo xitaa dalal kale oo deris kale ah jamaacada jihaadiga ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa sidoo kale warbixintu carabawday inay sidoo kale ka howlgasho dalal ay ka mid yihiin burkina faso iyo naijer iyadoona dagaalada ku sii fidisay guud ahaanba bartamaha gobolka saaxilka sidaas darteed marxaladan cusub ee dagaalka maali galay ayaa warbixintu sheegtay in caqabad uu ku yahay isbahaysiga dowladaha saaxilka maadaama dalalka xubnaha ka ahi ay iyaguna si joogto ah u wajahayaan weerarada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin warbixintu waxay carabawday in haddii jihaadiyiintu ay sii joogteeyaan howlgalladooda ay suurtagal tahay in horumar ballaaran ay ka sameeyaan meelo kale oo ka tirsan saaxilka taas oo sii wiiqi doonta dadaalada ay dalalkani doonayaan inay kaga hortagaan taqadumka mujaahidiinta khabiir dhinaca amniga oo jooga naijer kaas oo codsada inaan magaciisa la shaacin sababo la xidhiidha cabsi uu ka qabo cawaaqibka ka dhalan kara ayaa aljaziira u sheegay in abuurista isbahaysiga dowladaha saaxilka iyo iskaashiga ruushka aysan keenin wax horumar amni ah waxaa kale oo khabiirkan uu u sheegay aljaziira in jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo kooxda azawaad ay isaga kala gooshaan xuduudaha islamarkaana isbahaysyadana aysan wax saameyna ku yeelan dhaqdhaqaaqooda sidaas darteed ayuu yidhi haddii maali ay la kulanto weeraro naijer iyo dalalka kale ee deriska ahna waxaa qasab ah inay saameeyaan si kastaba ha ahaatee warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in weerarkii ugu dambeeyey ee nafiis uu muujinayo kororka awoodda mujaahidiinta oo saameyntiisa ay ku sii fidayso meelo ka baxsan xuduud beenaadyada maali iyo guud ahaan gobolka saaxilka لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka macxad taabacsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda xabashida itoobiya ayaa isbarbardhig ku sameeyey habmaamulka mujaahidiinta iyo kan kooxda riddada soomaaliya qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya wad mahadsan tahay walaalka cabdiwaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa machadka arrimaha dibadda etoobiya oo isbarbar dhigay al-shabaab iyo xukuumadda muqdisho institute fordian afires oo ah machad cilmi baariseed oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa maqaal uu maanta baahiyey ku sheegay in awoodda al-shabaab aan lagu qiimeyn karin oo keliya dhulka ay gacanta ku hayso balse ay ka muhiimsan tahay in lagu cabiro habka ay u maamusho deegaanada ay gacanta ku hayso sida uu xusay maqaalku haddii la fiiriyo halbeega dagaalka al-shabaab ee ah cidda gacanta ku haysta dhulka magaalooyinka iyo cidda ku gacan sarreysa dagaalada sanadkii labada kun shan iyo labaatan wuxuu ahaa sanad adag oo ku yimid ololaha xukuumadda muqdisho ee ka dhanka ah al-shabaab qormadu waxay carbowday in hay-adda international crisis group ay sheegtay in horumarka al-shabaab samaysay sanadkaasi uu wiiqay guulo ay dowladdu ka gaartay gulufkii labada kun laba iyo labaatan labada kun saddex iyo labaatan taasoo dagaalka dib ugu celisay ay tiri xaalad siyaasadeed iyo mid milatari oo ismariwaa ah haddaba warbixintu waxay tiri iyadoo taasi ay sidaas tahay haddana arrinta ugu saameynta badan ayaa ah cidda leh awoodda dhabta ah ee maamulka sida xakamaynta isku socodka xalinta khilaafaadka iyo dhaqangelinta sharciga lagu maamulo deegaanadaasi marka laga yimaado dhulka ay sida tooska ah u maamulaan jihaadiyiintu waxaa kale oo qormadu ka sanqarisay in dagaalyahanada al-shabaab ay sidoo kale sakawaadka ka qaadaan degmooyin ay xukuumaddu gacanta ku hayso waxaa kale oo macadka arrimaha dibadda ee itoobiya uu si cad u sheegay in shacabka ku nool deegaanada ay maamusho xukuumadda muqdisho ay u dacwo tagaan maxkamadaha islaamiga ah ee xarakada al-shabaab qormadu waxay tilmaantay in si kasta oo al-shabaab loo saaro cadaadis milatari haddana awooddeeda maamul aysan marnabo liicin arrintaas oo macadku sabab uga dhigay nidaamka garsoorka ee lagu xaliyo khilaafaadka ee ku salaysan shareecada islaamka waxaa kale oo qormadu tilmaantay in farqiga u dhexeeya nidaamka jihaadiyiinta al-shabaab iyo kan xukuumadda muqdisho lagu kala garan karo habka ay ula macaamilaan ganacsatada badeecadaha kala duwan isaga gudbisa deegaanada labada dhinac warbixinta mareegta soomaali meemo oo intaasi ka guda ballaaran halkaas ayaan uga baxaynaa waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday ase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ganacsatada wax kala soo dega dekadda boosaaso oo weli ka cabanaya dhibaatada ay ku hayso canshuurta ganacsatada wax kala soo degaa dekedda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa yeeshay shir ay kasoo saareen war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan xaaladda haysata iyo dhibaatada ay ku hayso canshuurta uu kusoo rogay maamulka la baxay puntland sidoo kale waxay si toosa ula hadleen warbaahinta iyagoo soo gudbiyey cabashada ay ka qabaan maamulka la baxay puntland iyo dhibaatada ay ku hayso shirkadda d p wold ee dekedda loo gacangeliyey oo si toosa ganacsatada ugu amreysa lacagaha la dul saar waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday ase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa duqeymo lagu beegsaday xarumaha aramko iyo khubaro laga dilay xuutiyiinta kooxda xuutiyiinta ee fadhigeedu yahay yemen ayaa shaacisay inay qaaday silsilado weeraro ah oo ay ku beegsatay bartilmaameedyo ay ku sheegtay kuwo xasaasi ah oo ka dhan ah dowladda sacuudiga kadib markii nidaamka ala sacuud weeraro ka geystay magaalooyin ay gacanta ku hayaan xuutiyiintu weeraradan oo xuutiyiintu u adeegsadeen gantaallo baalistig ah iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ayaa la soo wariyey inay beegsadeen xarumaha shirkadda aramco ee sacuudigu ku leeyahay magaalooyinka jaasaan iyo yambu difaaca madaniga xukuumadda riyaad ayaa seeriga digniinta hal jeer ka daaray magaalada jaasaan halka magaalada yambuna uu ka shiday ilaa saddex jeer yaxye sariic oo ah afhayeenka ciidanka xuutiyiinta yemen ayaa sheegay in kooxdiisu aysan marnaba ka waaban doonin kordhinta weeraradooda ka dhanka ah maamulka al sacuud dhanka kale warbaahinta maxalliga ah ee yeman ayaa maanta shaacisay in duqeymo culus oo dhanka cirka ah lagu beegsaday xoogag xuutiyiin ah oo ku sugnaa gobolada ma'rib iyo aljawf goobaha sida gaarka ah duqeymuhu u beegsadeen ayaa lagu sheegay goobaha gantaalada laga tuuro iyo bakhaaro hub ah inkastoo uusan jirin war rasmi ah haddana wararku waxay sheegayaan in weeraradaas lagu dilay xubno xuutiyiin ah oo ay ku jiraan khubaro dhanka gantaalada telefishinka rasmiga ah ee yemen oo xogta duqeymahan iyo sidoo kale dadka ku dhintay baahiyey ayaan si rasmi ah u sheegin cidda fulisay duqeymaha waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee degmada carabiya ee ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya dhaawacu waa saddex askari oo kufaar kenyan ah sidoo kale mujaahidiintu waxay weerareen xerada askarta kenya ee deegaanka finow ee hoostaga degmada lafey cabdiwahaab hadalayntiina caawa waa indhagaynta لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah oo isku haystay dhulbeereed hoostaga degmada jilib wilaayada jubbada dhexe ayaa xal waari doona insha allah u kala samaysay beelaha shiikhaal iyo shangamaas oo deris ah islamarkaana isku hayay dhulbeereed ku yaala duleedka degmada jilib labada beelood iyo wilaayada jubbada dhexe ayaa isla qaadaa dhigay sidii heshiiskaasi buuxa loo gaari lahaa waxaana ugu dambayn la gaaray halkii kama dambaysta ahaa kaas oo si wada jir ah loogu dhawaaqay ugu horreyn waxaa shirka ka soo baxay bayaan ka kooban qodobadii lagu heshiiyey waxaana halkaasi ka akhriyey suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdulqaadir ujeeddu heshiis laba beelood oo kale ah shan gamaas iyo shiikhaal wilaayada gobolka jubbada dhexe og muxaafadada degmada jilib og nuqbada dhaqanka ee wilaayada kadib markii ay isku qabsadeen labada beelood dhulbeereed ku yaalla deegaanka abalay agagaarka xaranka ee ka tirsan degmada jilib waxaa dacwo keensaday xafiiska wilaayada jubbada dhexe beesha tunni oo sheeganaysa dhulka ay beesha shiiqaal beeraha ka dhigteen sidoo kale waxaa dacwo keensaday beesha shiiqaal oo ayaguna ka cabanayo in beesha tunni ay ku haysato dhulbeereed ay iyagu noolaysteen kadib markii ay dhegaysatay wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe dacwada labada dhinac waxay wilaayada go'aamisay in la isugu yimaado deegaanka xaranka kowda bisha labaad kun afar boqol afartan iyo sideedda hijiri waxaa labada beelood laga xulay guddi ka kooban labada dhinac oo min saddex iyo toban xubnood ah oo ay ku jiraan labada suldaan wacyigelin dheer kadib waxay wilaayada kula talisay labada beelood in ay xal waara ka gaaraan dhulbeereedka ay isku haystaan labada beelood tunni iyo shiikaal shirar iyo dowraad socday muddo saddex maalmood kadib guddiga labada beelood waxay tageen goobta la isku haysto waxay si wada jir ah u soo saareen go'aannada hoos ku xusan qodobada lagu heshiiyey kow labada beelood waxay ku heshiiyeen in ay iscafiyaan wixii horay u soo dhex marayna laga soo qaado xalay dhalay labo labada beelood waxay ku heshiiyeen beerihii xayirnaa in laga qaado xayiraadda saaran loona fasaxo dadka hadda la siiyey saddex beesha shan gamaas tunni waxay caddaynayaan inay uga tanaasuleen walaalahooda beesha shiikaal beerihii ku yaallay abalay afar labada beelood waxay ku heshiiyeen beeraha hadda falan in aan lagu dari karin kuwo kale ama aan la ballaarin karin kuwa hadda falan mana laga samayn karo aaggaas deegaan cusub shan beesha shan gamaas haddii ay beer u baahato waxay ka doonanaysaa wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe lix waxaan u saarnay guddi lix xubnood ka kooban oo labada beelood ah una taagan ilaalinta wixii lagu heshiiyey toddobo waxaan ballanqaadaynaa in uusan soo laaban doonin khilaaf noocan oo kale ah insha allah fiiro gaar ah ciddii jebisa heshiiskan ama ka hor imaadda waxaa laga qaadi doonaa tallaabo shareecada islaamka waafaqsan waxaa guddiga lixda xubnood la shaqayn doona maamulka degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe saxiixiyaasha beesha sheekaal kow suldaan shacib yuunis ibraahim labo nabadoon muxidiin saalax cabdi saddex nabadoon cabdi xaashi cali dhaqane afar nabadoon nuur maxamed xuseen shan nabadoon yuusuf maxamed gedef lix nabadoon xuseen maxamed barre toddobo nabadoon xuseen xaaji cismaan siddeed nabadoon maxamed cali macow sagaal nabadoon axmeddey caliyow axmed toban nabadoon cabdulle cilmi xasan koob iyo toban nabadoon cabdulaahi dhaaley maxamed saxiixiyaasha beesha shan gamaas kow suldaan maxamed cabdulqaadir labo nabadoon eeney jugsii saddex nabadoon madxaasey afar nabadoon maxamed sabtow shan nabadoon ibraahin xaaji lix nabadoon aadan xuseen toddoba nabadoon cabdulaahi awees siddeed nabadoon cabdidheere sagaal nabadoon cumar gaab bakar toban nabadoon xaajow madmoos koob iyo toban nabadoon cismaan ibraahin labo nabadoon mad urur manuur saddex iyo toban nabadoon aadan ibraahin gaabow nuqubada heer wilaayo ee goob goobjoogga ah kow suldaan cabdiraxmaan beesha jareer labo nabadoon aadan cali beesha sade saddex suldaan maxamed carab beesha dagoodi afar nabadoon xasan daahir beesha mariixaan وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد intaasi kadib suldaanka beesha shiikhaal suldaan shucayb ayaa isna ka hadlay munaasabadii ay heshiiska kula gaareen dhigooda shangamaas walaalayaal bayaanka la akhriyey waa bayaan annaga aan qoran aan isku raacnay aan ku heshiinay waan u fadhiisanay saddex maalmood aan u fadhinay dowro iyo wadatashiyaana noo socday waxaan helnay culummo ahlu tawxiid ah ilaahay kitaabkiisa axaadiista rasuulka wax nooga sheegta lamana heshaan wax lagu helay waxaa waaye dimaa ulmujaahidiin ilaahay raxmaanka ha inoo koryeelo walaalayaal ma ogtahay waa waxaan la inkiri karin waay waa isnaqaanaa waxa lasoo marayo qarib ah ilaahay naga soo saarayana ku mahadsan ilaahayna nooma celiyo ilaahay raxmaanka ha inoo baaqi yeelo isku xukunka shareecada raxmaanka maanta walaayaadka meelahay ka dhisan yihiin oo ay joogaan ragga mujaahidiinta keliya nimcada ee khayrka lagu haystaa inta kalena meeshaasa soo majeersanayna waxay leeyahay allah umar i gaarsii inta kalena waxaa ka socda fasaad ka warran bal haddaan annagu isku mashquulno oon isbaabi'inno oon dagaalno qoys qoys iyo qoloqolo iyo qof qof haddaan u dagaalno maxaa faa'iidaa laa faa'ida waa ilaaha ku mahadsan heshiiskaas annagaan qoranay ujeeddadaan u wada waxay tahay heshiiskaas annagaan qoranay waanu ku heshiinay cadowgu waxaan leenahay caradiina la dhinta cadowgu waxaan leenahay ku faraxsanaa in reeraha muslimiinta ama qabaaisha muslimiinta inay dagaalamaan ku faraxsanaa caradiina ku dhintay annagu waa heshiinay wax dhibaato ah noo dhexeeyana ma lahan maamulkeena islaamka ah ragta shabaab mujaahidiina waxaan ku haysanaa maamul wanaag iyo khayr ilaahayna muxuu leeyahy laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin oo macruufin aw islaaxin bayna annaas daata bayn fiir adi arrinkeenna wuxuu ku dhisan yahay diinu ku dhisan yahay kulligeena wuxuu ku dhisan yahay diinu ku dhisan yahay ilaahay raxmaankaa ku mahadsan waaslixuu daata baynikum war ilaahay ka baq oo wixii dhexdiina aada hagaajiya ilaahaygiina haleysiiyey ee maskaxdeena ka soo saaray ka soo tuujiyey inaan heshiinno annagoon cidna noo dhexaynin labadii suldaan waxgaradkii labada reer ee shangamaas iyo shiiqaal intay wada fadhiisteen ma ogtahay ummadda waxay ku dhaqmi inay geed hoostiisa fadhiisato ma ogtahay ku xaajooto ay ayada islaqdo soo maahan ilaahaygi noo soo celiya dhaqankii wanaagsanaa ee suubanaa inaana garadsiiya ee maskaxdeena ka soo saaraya ku mahadsan walaaliya alxamdu lilah alfa mara ilahay raxmaankaan u mahad celinaynaa in sha allahu raxmaan waana farxad ay noo tahay salaadiinana goobjooga ogow maamulka islaamka nuu noo fadhiya markhaatiyayna ka yihiin qodobada la sheegayna annaga qorannay ma ahan dastuur waa ilaahay kitaabkiisa istinbaad looga sameeyo laga soo saaray waa diin wa aslixuu daata baynikum waataquu llaha wa aslixuu daata baynikum inama almu'minuuna ikhwa intaasaan loogu talagalaya barkin looga dhiga loo tiiriyey ma ahan ra'yi awaamirtan asagaana siiyey calaa lisaani rasuuliisu nagu siiyey rasuulkeena muxuu ahaa waa maa yamdiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxaa uu ahaa ilaahaya ku mahadsan annaga waa heshiin waa caafimaad qabnaa labada jaanib suldaanka bayaanka noo akhriya annagaa soo qoranay waanu ku kalsoonay inuu noo akhriyan annaga u dhiibnay u dooranay annaga waxaan daba taaganaya kelmaddaan ugu daraaya waa adkayn iyo ta'kiidin kelmaddii ayada ahayd alxamdu lilaah fariinta ha gaarto dal iyo dibid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay waxgaradka labada beelood ee shiikhaal iyo shangamaas oo muujiyey in ay dhaqangelin doonaan heshiiskii ay gaareen unaga eerna beesha tunni ama beesha sheegaal wax yar oo kalaafaad oo dhul deegaameed ah in iska kalaafna kulley meel badan sinii marta dood badan iyo walhiriirig badan nii marta dadkan ma ene dad walaal eno deris eno jiiraan eno ehel eno oo ilmadeer badan soo hayno isdilkaanin badanaay geedkaad ana fadhi hoostay lama rig boolow ahan geedkan hoostay likidili sheegaa lahan uryaakiyoo la qaadiy waan hadda ilaahay ma haddee mayka hesiiski ka suubiinay ee unoo joogno boohool eel dhanaanow meesha ikaseen walaalahaan unoo isgarab haysin hadda haranka islakooyin lamada suldaameed saho warkiyo toosine suldaan maxamed abdiqaadir iyo shuceeb isla fadheesin laba ber saddex bere doori in wada hadal fadhiyaan ilaahay ma haddee isku leehays gebgebadaan shalay galabtii nii gebgebowd in heshiinoon lamada walaal ina heshiyen qadiidaas wakhti badan ee soo noqnoqotay waxaan leeyahay go'aanaan ka qaadanay go'aankaas guushaas oo oo dhaliyey juhdiga walaayaadka awgeedana ku dhalatay guushaas waxaan leeyahay inaan iscafannay beesha shangamaas iyo beesha sheekaal dhulka ay isku qabsadeen beeraha abalaay isku qabsadeen labadaas beel inay iscafiyeen haddaydib walaalay ahayn haddana ma aragtaa isku calool caddeeyaan beerihii beesha sheekaal walaalaha reer shangamaas tanaasulaad inaan sameeyana caddaynayna intaasaa markhaate ka nah walaayadeenna iyo akhyaarteenna iyo nabadoonnadeenna sidaasaan ma aragtaa ogsoonnahay annagoona xabad isu dilayno aan wada heshiinayno maanta alxamdulilaahi nicmatan nicmada annagu aan haysano ummado badan oo hadda naga baxsan aana haysanaa jira nimcadan waa mahad ilaahay iyo shukri alxamdulilaah annagu waxaan isu afgarannay oo macnaha waxa diintu ka baxsan aanan ahayn waxaa nasiib wanaag ah dadku markuu isqabto ummado kale walaalo ah ayay u imaadaan wada heshiiskii waa laga dhexdhexaadiyaa annagoo dhexdhexaad ma qabno galabto haddaan isdilno annagaan wada heshiinayno laga go'aan qaatay la isuna cafiyey walaalahayna labada qofood wax islama haystaan qofaa loo deeyaa walaalahayna inaan u tanaasulno oo ilaahay dartiis aan ugu cafinno haddana waxba daaqii iyo derisnimada aanan la xumayne ayaan u farayaa
caafimaad aan isku wada ognahay cudurka caafimaad ilahay noogu bedelay aan isaga wada mahadnoqon khaasatan walaayada waxaan aga mahadnoqaynaa intaas walaayada noo nagu duubneed noo sabraysa kor allah ka dhigo ununkana caafimaadkii aad noo keenteen oo aan- annagana aan qaadanane ku ad- adag allah nooga dhigo sheekaal iyo shangamaas labadan shiin kalama tagan aslan hadday meel og yihiin maanta kala baxaynaba haduudin kalama lihin aslan laakiin waxaa jirta beertan yaale sheekaal tan yaale tuni geelkan yaale tuni kan yaale sheekaal waa isa jirna in wax wax kala lahana waa rabnaa meeshan hebel waa di- meel waxaa lagu dile inta anta lika dili baraaw inta qofka kale lika dildeeda inta lika dili kasmaay nin kale inta ku dili aheed waxay dhan waa afjarma ilaaha afjara wilaayad islaamka afjarraayad islaamka laa ilaha illa kelmadaas ayaa na hor taagan hadda maysku halnay kaalme ilaahay xaggayna maysku halnay daraje ilaahay subxaana watacaala ilaahayna isnii ka nimcay wadanka iska degna iska dhuboobna nimaya dhuboobna ibaahana markaas meesha u moodna digadaal kanagan ka warnam dulmiga ala isku dhaaf lamad geysto ilaahay alku ofsada Eh, isku dhammaystirno iswalaalsirno salaadiinta wilaayada gobolka oo iyaguna heshiiskan goobjoog ka ahaa ayaa munaasabadda ka hadlay nimannu meeshan waxaan u nimid khilaafkii soo dhex maray labadan beelood oo walaalaha ah waxaan leenahay marka heshiiskii aad gaarteen waan soo dhawaynaynaa waxaan waan balleeynaynaa u mahad celinaynaa ilaahay baa mahad leh beesha sheekaal iyo beesha tunniyeed annagu dalkan wax badanaan soo joognay wuxuu iska ahaa dal oo laga kala guuray beesha tunnina guryaheed cidlay ahaayeen sheekaalna cidlay ahayn mar dhexe raayadaana isu keentay guryahan dhisanoo quruxdu arkaysaan meel waxaad horyaal ka dhisiin oo habeenka laga kala cararo tana la mid ay ahayd maantana wax filooyin wegaa ka dhisan nabaddaa ilaahay baa keenay raaya tawxiid ay ku timid colaaddii marka ilaahay uu naga qaaday haddaan ku soo celinna beer iyo guri iyo wax la mid ah waa doqonnimo marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu colaaddanba nagu soo celinin heshiiskii dhexdiinna ka dhashay ee maskaxdiinna ka soo go'ayna waan idinkugu hambalyanayna waan idinkugu ducaynaynaa waxaanayna labada suldaan ee ugu horreey weliba suldaan maxamed cabdiqaadir oo gobol kale nooga yimid ee suldaanka guud ee beesha tunni ee beeshii markaas tanasunaalka samaysan hoggaanka u ahaa ajri xasanaad baan allaha ku siiyo ilaahayna jannada firdows kugu bishaareeyo suldaan shucayb ee xakameeyey beesha odag u ahaa markay kacdoonka sameeyeen asaguna waxaan leenahay sidoo kale ilaahay ajri xasanaad ha kaa siiyo heshiiskiinni waan soo dhawayna markhaati baana kana heshiisiin cidna idin heshiisiin oo idinka heshiisiin walaalayaal waxaan soo dhowaynaynaa ikhyaarnimadii iyo khayrkii iyo wanaaggii aad samayseen baan boqolkiiba boqol soo dhowaynaynaa qofka dadka hadday shareecada islaamka dhedhamiyaanna waxa weeye wax balban oo xumaana way ka fogaadaan dad qabaa'iloo isla deganaa sida maaragtay hadda nimankii ansaar loo bixiyoo kale waxaa la dhihi jiray aws iyo qasri boqol iyo labaatan sanay dirir hayeen oday maanta ama madxaasey oo kalaa ama sheekh xuseen oo kalaa logalagama heli karin madaxaasee fuqaaday odayaashoodii waxaa odayaal u ahaa markii islaamku dhex yimid dad dhallinyaraa soddon jir soddon iyo shan jir ayaa waxa weeye odayaal iyo nuqubo iyo iyo u ahaa dhaqan u ahaa marka islaamkii qaateenna dadkii saa odayaashooda u xasuuqay oo beelihii saas odayaashooda u dhammeeyey oo ilmahooda agoonta ka dhigay markii islaamku dhex yimid waxay noqdeen magac ansaarra ilaahay la- ilaahay baa ku ciseeyey ilaahay baa ku sharfay ilaa koodii ugu dambeeyey uu ku shahiiday ilaahay baa ilaahay ilaahay baa ku sharfay waxaa laydinka rabaa maanta marka adinka labadiinnan beelood oo wada dega oo beeruhu ka dhexeeyaan inaan shaqaaqo dambe iyo dhib dambe iyo walaayadii baa u socota ee, shiiqaal iyo shan gamaas ayna dhicin قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى آه، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله naga dhigay dad muslimiin ah na soo gaarsiiyey kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inaan ku dhaqanno allahasan wax badan u mahadcelinaynaa walaalaha la wada dhashay beesha reer shiiqaaleed iyo beesha reer tunni khayr allah ha idin siiyo sida insha allahu tacaalaa aad isu khayr miirteen khilaafkii idinka dhexeeyey aad ka heshiiseen jazaakum allahu khayr aljazaa baan idin leenahay waxaan rabnaa haddii eh, wiil beesha reer tunni iyo wiil beesha reer shiiqaaleed ay isqabtaan labadaas wiil dhexdooda xalkooda in la galo in la soo qaadin reer reer tuni iyo reer shiiqaal baa maanta wax is- in la- macnaa la hurinin baasha subanaha wuxuu leeyahay dacuuha fa innahaa muntina qurun waaye macnaa qurun waaye qabyaaladda marka insha allah wa- keliya waxaa la rabaa waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum in micnaha aan laisku gumaadin oo laisku dilin oo wax eh, gabdhaha iyo wiilasha iyo dhallinyarta iyo waxaan macnaa la kicinin micnaha labada wiil oo isdagaasha keliya ay bahasha ku ekaato macnaha insha allah sidaad noo sheegtana dad walaalo ah oo ehel ah abti eesin ah deris ah qaraabo ah ayaa tihiin qodobada aad soo saarteenna waxaa idinka rabnaa inaad dhaqangelisaan annagana markhaatiyaan kanahay inaad heshiiseen walaayadeeni iyo dhammaanna waa nala joogtaa waxaa kaloo mahad celinayaa labada beelood ee meesha fadhido beesha sheeqaaleed iyo beesha ree aabatun ee wax yar su macnaha ay dhex mareen wixii ayaga ahaana il- si la yaqaano oo sareexa leh ugu heshiiyey dhammayna nimiyuhu haddaad ogtihiin haddaad ogeenba horta waxaa isqabsada dad xur ah dad nin xur ah yaa wixii dhinacyihiisa feeriyey haddaan soomaali nahay xur ma nihin diintannadiyaa nagula haystaa badnanimadannadiyaa nagula haystaa deegaankannagayaa nagula haystaa gaalaana haysata ma dareer karna annaga ma isdagaali karnaa waa maya isma dagaali karna annagiyaanan isfiirinine bal horta waxaan haysta aan fiirina war ninkan gaalka la xisaabtamaayo oo hor fadhiyaana lugaha u gelin xoogga iyo xoolaha iyo muruqa aad idinka iskugu murqukuusaysaan intaa laydinka jiraa ma arki weydeen intaan aragna annankaan u jeesanna waxaan waa dhammaanayaan wixii dumarkii inaagaha iyo ilmaha ay ku filnaayeen inaan annagu ku noqonno ceeb waay. waan ceebownay ilaahay subxaana qaadirahay waan ceebownay ilaahay subxaana qaadirahay noo dembi dhaaf walaalayaal waa nala haystaa waxyaalaha hadda maanta aan isku haysanno inaan isku soo noqonno waa ceeb laakiin waxaa fiican haddaan isqabno inaan macnaha oon isqabsanno inaan haddina wax naga xallisan waa xallinay ilaahay baa mahaddaas iskale uma waxaa iskale labada beelood ay hogaaminayaan suldaan shaceeb iyo suldaan maxamed ugu dambayn waxaa munaasabadda kelimadan ku soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله يا مهد إسكال سبحانه وتعالى أولا وآخرا ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa nicmooyinka faraha badan ee uu nagu galadaystay nicmatu liimaani walislaamna ay ugu weyn tahay nicmooyinku ilaahayna siiyan waxaan soo koobi karna maahan sida ilaahay buu kitaabkiisa inoogu sheego in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuha wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmo walba xag rabbi ayay inooga ahaatay islaamnimada iimaanka caafimaadka nabadgelyada irsaaqda khayrka faraha badan aan haysano dhammaantoodba ilaahay xaggii ayay ka ahaadeen subxaana wa tacaala dhammaanna waxay u baahan yihiin inaan ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celino maanta si aad ogtihiin koonkan aan ku nool nahay malaayiin iyo malaayiin iyo balaayiin dad ahaa ku nool ilaahay uu abuuray dadka intooda badan ilaahay nicmadiisa midda ugu weyn way ka qatan yihiin islaamnimadii iimaanka gaalnimay ku nool yihiin kufrigay ku nool yihiin macaasi iyo dunuubay maalin walba ku jiraan sarkooduna waxay ilaahay la kulmayaan iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala aan rumaysnayn annagana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inagu irsaaqay islaamnimadii aan ku dhalnay fitradii toosneed inuu ilaahay inagu barbaariyo ilaa yowmina haada aan haysan waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala islaamnimada aan ku dhalannay aan ku barbaarnay khaatimadeennan inuu ilaahay islaamka inooga dhigo qiyaamana inuu ilaahay ina soo saar inagoo muslimiina yaan ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinayaa odayaasha nuqabada labada beelood jazaahum allahu khayran oo aada u dadaalay shaqaaqadan hadda dhacday markay bilaabatay ilaa yowmina haadaa guryahooda ka maqnaa muddo dheer si arrintaanu aysan fasfas kale iyo dhibaato kale aysan u geysan habeeni maalin u taagnaa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ajirkiina ha badiyo camalkiinana allah idinka aqbalo cid walba oo khayrkan ka shaqaysana ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro Ee, sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa nuqabada walaalaha martida inoo ah ee ka socda heer gobol oo iyaguna maalmahan laga bilaabo kowdii bisha oo aan u ballansaneen xaajada aan isugu nimaadno bishaan safar kowdeeda iyo maanta gunaanudka aan joogno inta iyaguna nala joogo nala sabrayo nabadgelyada ummaddan uu nagala shaqaynayo guryahoodii ka soo tegay iyagana waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka allah ugu daro Ee, dadkii culammada ahaa iyo aqaashii kale oo iyaguna saas oo kale ama ganacsatada ahaa ee kaalinta ku lahaa ka shaqaynta nabadgelyadan iyo gooshan dhigideeda iyo dhammaanba waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ha ka aqbalo intaa ka bacdi walaalayaal ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay ummadda bani aadanka kulamada iyo shirarka iyo xaajada iyo faqa isugu imaanayaan khayr inuusan ku jirin laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas saddex arrimood yuu ilaahay ka soo reebay inta kale ilahi wuxuu ku sheegay inuusan khayr lahayn saddexda arrimood waxaa weeye fadhi khayrka lagu farayo ama macruufka lagu farayo ama sadaqo lagu bixinayo ama taqaanaaye ee, muxuu ahaye dad muslimiina dhexdooda wanaag lagu dhigayo saddexdii mid ka mida soomaanta uma fadhino islaax baynanaasaan u fadhinaa soomaan waxaan rajaynaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala kuwa khayrka uu ku sheegay dhammaanteenba inuu kulankeena ilaahay inagu daro yaa ilaahay weydiisanaynaa ilaahay wuxuu inoo sheegay arrintaa ciddii u fadhiisata oo sidaa uga shaqaysa iyadoo ibtiqaa'a wajhillaahi ilaahay wejigii raallahaanshaha rabbi ku raadinaysa oo aan muraad kale iyo dan kale aan lahayn fa sawfa nu'tiihi ajran cadiima yulaadi waxaan siin doonaa ajir weyn wax ilaahay weyn inuu ku sheegay yaa yaqaan ilaahay unbaa garan kara marka ajirkaa weyn ee ilaahay uu ku sheegay khayrkaa muslimiinta dhexdooda in la islaaxiyo ilaahay subxaana wa tacaala ha ina siiyo kuwa allah inagu daro majliskan labada suldaan oo labada beelood kale hogaaminaya beesha shangamaas iyo beesha sheekhaal jazaahum allahu khayra waan uga mahad celinaynaa odayaasha cuqaasha nuqabada ee garabka u ahaano iyagana waan uga mahad celinaynaa si gaara walaalaha beesha tunni oo iyagu dacwadoodii ka tanaasulay oo yidhi walaalahan shalay waxaan ku haysanay waan cafinay oo waan ka tanaasulnay soo gubannimo mahan yaa gubannimo weyn wey horta waxaad jidayseen isjidayseen reer shangamaas sunno wanaagsanaad beesha beelaha soomaaliyeed aad u jidayseen ilaahayna subxaana wa tacaala idin waafaji soomaali dhul isku haysata oo isu tanaasulayso maamulka uusan amrinoo xarig uusan ku kala jarin anigu intaa hadda wilaayada joogo waa tii iigu horreysay horta abshir ku bishaaraysta ilaahay yaa idin waafajiye subxaana wa tacaala waxayna noqonaysaa calan aad idinku sidaano cidda idinka dambaysan idinku daba feeri doonto la dhihi doono kaalinta labaadna reer hebelaa soo gal laakiin kaalinta koowaad beeshaan shangamaasu ilaahay u qadaray waa guul weyn waxaadna ogtihiin taa laftirkeeda ilaahay wuxuu afkooda ka keenay afkii nin odayoo iyaga ka dhashayoo madxasay ilaahay ha barakeeye nin odayoo khayr badan ahaa nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu inoo sheegay dadka waxaa ka mid a kuwa mafaatiixul khayra maqaaliiqu shara furaha khayrka kuwa wata oo ilaahay gacantooda uu geliyey khayrkaba inay furaan shartan ay xiraan xaajo soomaali marka isugu imaanayso beelaha soomaaliya waa is yaqaanaano markii nabad laga rabo xaajadaas culammada iyo akhyaarta iyo waxgaradka iyo dadka xishooda yaa loo xulaa meesha markii wanaag laga rabo maalinkii laga rabo reerkan fawda in la geliyo oo la rabo xaqooda in la duudsiiyo la qariya xuquuq aysan lahayn la saaro la rabana yaa loo xulaa afinshaarada ahlusharta maxishoodaha inkaarqabayaasha o dhan baa loo xulaa walawariyaa war maanta waa maalinkiina reer hebel goosha kaaliya noo gala xaaji hebel iyo sheekh hebel iyo nabadoon hebel iyo ugaas hebel iyo waxaa leeyahay hala reebo soomaan kuwaa kale marka iyaguna waxay wadaan furayaashii shartay wadaan qufuladii khayrkana way wadaan meel kastoo khayr ay ku arkaan qufulay ku dhejinaan meel kasta oo fura- khayr ay ku arkaanna shartii ay ku furayaan waxay leeyihin waa kana albaabkii shartay furayaan laakiin madaxasay wuxuu noqday ilaahay saan ooga rajaynayno kuwa furaha khayrka wada mafaatiixda khayrka uu ilaahay gacantiisa geliy ilaahayna waxaan u rajaynaynaa aakhirana ajirkeeda inuu helo biidni illahi tabaaraka wa tacaala taa marka waxaan leenahay ee beesha tunni jazaahum allahu khayran dadaal badan iyay sameeyeen waan uga mahad celinaynaa waxaan si guud labada beeloodba uga mahad celinaynaa sida sharafta leh waxaan rabnaa dadaal walboo la bixiyo wuxuu u baahaya marka in la ilaaliyo nabaddan hadda la gaaray ee lagu heshiiyey ee beelahan ay ku walaaloobeen shalay markii la imaanayo wejiyadii la lahaa dacwadu markii naloo keenay iyo maanta wejiyadu isku mid mahan shalay wejiyadu waa aruursanaayeen nin walba waa xanaaqsanaa labadaasuu ubuurta ka keenayoo lahaa bababa ratii doobinayo kale camal maantana waa la farxsay rag waa wada dhoolla cadaynayaan qosolkooda baxay qaraabanimadii yaa la xasuustay miyirkiyaa soo noqday abtihiisa haddii in laisu yahay la ogaaday deris in la yahay la ogaaday qaraabo in la yahay oo aan meel loo kala socon sidai odayga tunne hadda uu sheegaya meel uma kala socon uu yiri meesha annagu ka dhimanno ka tagna sheekaalaa dhexlayso meesha iyagu ka tagaana annaga tuniya dhexlayso saa ma lahayn dad meel u kala socdo ma nihin ilaahayaa mandiqadan idinku abuuray derisna idinka dhigay ilaa ilaahay wakhtiga ugu talagal laga gaarana saan unbay shan gamaas iyo sheekaal u noqon doonaan deris iyo walaalo gabdhahan isaga guursan doonaan baadida isugu soo celin doonaan walaaltinimada ay derisnimadan u jiri doontaa soo sidaa maahan taa marka iyada waxaan rabnaa inaan ilaalinno oon ogaano mar walba nabadgelyada maanta aan gaarnay ilaaliniyay u baahan tahay ha la harayo guusha soomaalida hore maxay dhihi jireen guusha guusha waa la harayaa sooma dhihi jir guul haddaad gaarto lama dayaco mogta meel fiican al dhigaa waa la harayaa nabadda maanta aan gaarnay waa guul weyn oo ilaah ina siiy guusha marka waxaan rabnaa inaan ilaalino shaydaanka laga ilaaliyo sharta laga ilaaliyo reeraha nabad ay ku wada shaqeeyaan nuqabadu marka nabadaa dhacda inta la yidhaha aan la kala yaacin oo ummaddii lagu dhex noqdo oo tawjiiha iyo taladii wuxuu sheegidda in la badiyaan rabnaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabnaa hadduu ilaahay idmo beeraha hadda walaalaha tun ay ka tanaasuleen walaalaha sheekaalno ay hadda iyagu mataqaanaayo masaartooda ay ku dhacday waxaan rabnaa beerahaas masaara ku dhacday inaan la dhihinoo saa looga tegin annagu maamulkii degmada iyo wasaaraddii beeraha mas-uulkeedoo jooga iyo haddaba waxaan amarnay inay yimaadaan walaalihii maaliyadda oo cabirkii wata waxaan rabnaa beer walba in la cabiro warkaa soo maqlaysaan beertan yaa iskale hebel diiwaankii la geliyay hebel hebel beertaasuu leeyahy xaggan waxaa deris kale ah hebel xaggan waxaa deris kale ah hebel oo warqad loo jaro rasiid la siiyo rasiidkii maaliyadda loo jaro kadibna waxaan rabnaa qof walba beerta uu leeyahay hadda u geeda qaadan in loo cabiro oo dukumenti loo sameeyo warwarkaa ma maqlaysaan berri waxaan rabnaa ninkii lagu ogaa hadda geedkan aan fadhin inta uu ku wareegeystay salkaa intaan ninkaan ku ogeyn sanadka bacdi haddii loo yimaado tan laba laabkeed saddex laabkeed isagoo igu oo geedihii baabi'iyey ka warrama soo dulmi maan wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawo habeen axad ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan intaaan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe inshaa allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
شعارا فعلى بالدين قدرا